subax wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada warka subax ee raadiyo aasinba waxyaaba aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah madaxweynaha soomaaliya ayaa iclaamiyey shirka la isugu yimaanayaan madaxda dowlad goboleedyada ee gobolka banaadir xilli weli muran uu ka taagan yahay doorashada dalka ra-iisul wasaaraha dalka ayaa soo dhoweeyey shirka madaxweynaha dalka uu ku baaqay in lagu qabto magaalada garowe carunta gobolka nugaal puntland ayaa soo dhoweysay shirka uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka xilli ay dalbatay in shirka lagu qabto magaalada muqdisho golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa soo dhoweeyey shirka uu ku dhawaaqay madaxweynaha soomaaliya iyo baaq loo diray madaxda ku shiraysa garoowe ra-iisul wasaaraha dalka ayaa maanta hortegaya waa sharci dejiyaasha dalka si uu usoo bandhigo waxa u qabsoomay boqolkii maalmood ay jirtay xukuumaddiisa madaxda ugu sarraysa dalka ayaa laga dalbaday in dalkan ay doorasho u dareeriyaan si wakhti kale loogu lumin shacabka soomaaliyeed siyaasiyiinta dalka ayaan darro ku tilmaamay in dowlado shisheeye ay gacanta ku hayaan doorashooyinka dalka qaar ka mid a siyaasiyiinta dalka ayaa sheegay inaan la aqbalayn doorashada dalka ee waxaa yarnaata rag fara ku tirasa oo mar ka qaata dowlado shisheeye booliiska soomaaliya ayaa qarxiyo miino la dhigay garoonka aadan waa garoonka injineer yariisow ee magaalada muqdisho iyo aqalka sare ee maraykanka ugu codeeyey in lasii wado dacwadda donald trump waa subaxnimo arbacada taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha labaad sanadka laba kun labaatan iyo kow kuwaasi waxay hayeen qodobada warka iyaga ugu daroon iminkana iyagii ofisan madaxweynaha soomaaliya ayaa iclaamiyey shir kale ay isugu yimaadaan madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir welina xilli weli uu muran ka taagan yahay doorashada dalka doorashada dalka ayaa muran xoogan ugu taagnaa maalmihii ugu dambeeyey xilli madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo lagu eedeynayo inuu wado si uu u sameyn lahaa muddo kororsi taasi sideeda bisha isniinta ku beegneed uu ku hegaamo ku-daxileedka maxamed cabdula waa shalay ku beegneed maxamed cabdulaahi farmaajo uu mudaxileedkiisa ku eegnaa maalintii isniinta eed oo sideeda bisha febraayo ee sanadka laba kun labaatan iyo kow uu mudaxileedkiisu dhammaaday wixii ka dambeeyey halkaasi waxaa soo baxaya warar is soo taraya kuwaas oo sheegaya mucaradka in maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo uu doonayo in muddo kororsi uu sameeyo isagoo ilaa haatan ay xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya aanay sharci dejiyaasha dalka aysan ku dhawaaqin in wakhtiga loo kordhiyo madaxweynaha haatan talada haya madaxweynaha soomaaliya oo shirkii dhowaan ka furmay magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug saddexdii bishii febraayo sanadka laba kun labaatankaaso kusoo ilaaday shantii bisha ay kusoo guuldaraystay in uu ka keeno qodobo wax ku-eela kaasoo ay kusoo heshiin waayeen madaxweynayaasha maamulada puntland iyo jubbaland oo hal dhinaca kuwaasoo ay kaga arimiyaan magaalooyinka kismaayo ee garowe iyagoona ay ku amar diiday kuna dalabka madaxweyne farmaajo ee kaga yimid dhinaca gobolka gada kaga diiday madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo wixii ka dambeeyey waxay soo tirayay in madaxweyne farmaajo laga dowladda soomaaliya ay sheegtay in shir laisugu imaanayo maadaama aan la cilaamin goobtii weliba halka uu ka dhacayo shirkaasi xalay war qoraala lagu soo qoray xarunta villa soomaaliya ayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wuxuu shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa shir ku saabsan arrimaha doorashooyinka isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada iyo gobolka banaadir shirkan oo ka furmaya shirwaa shan iyo tobanka bisha febraayo magaalada garowe ee dowlad goboleedka puntland waxaa dhammaystiru yahay fulinta heshiiska iyo golaha walatashiga qaran ay ka gaareen magaalada muqdisho toddobiyo tobankii sebtembar ee laba kun labaatan dowladda federaalk soomaaliya wasii sii xoojinaysaa dadaalka ku aadan sidii dalka looga hirgelin lahaa doorashooyinka loogana wadi lahaa arrimaha lagu kala aragti duwan yahay iyadoo aasaasku yahay dhaqangelinta heshiiska ay ansixiyeen golaha shacabka ee aqalka sare labaatan iyo lixdii bishii sebtembar ee sanadka laba kun labaatan ayaa lagu soo qoray boga villa soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaana shan iyo tobanka bisha febraayo waxauu magaalada waa bisha febraayo sanadka laba kun labaatan oo haatan ku guda jirno magaalada garowe u dalbaday in shir dib loogu qabto iyagoo u dhexeeya madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir shirkaasi looga aaninsanayo qaabka iyo weliba sida loo wajihi karo iyo shirar ku saabsan arrimaha doorashooyinka dalka kaasi oo khilaaf xoogan ka taagan yahay waxay warqada kasoo baxday villa soomaaliya kadib warar issoo baxayay ayaa waxay sheegayaan in hogaamiye ah waa saciid cabdulaahi deni oo puntland ka taliya ayaa gudbiya diidi doona maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba qaabka uu wada doorashooyinka dalka iyo weliba waxay ka dhaheen in garowe lagu qabto shirkaasi wixii ka dambeeyay warqadaasi maxkuumadda federaalk soomaaliya oo ayaa fududeysay qabsoomidda shirka doorashooyinka ee garowe ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa soo dhaweeyay shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka ee ka qabsoomay shan iyo tobanka bisha magaalada garowe ee dowlad goboleedka puntland ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in xukuumaddiisa ay dadaal mugle ku bixinayso fududeynta shirkan sidii loo dardargelin lahaa furinta heshiiskii toddobiyo tobankii sebtembar ee laba kun labaatan ee hagayay hanaanka doorashooyinka dalka ayna meel mariyeen labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya guddoomiye ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa tilmaamay doorka waxku-oolka ay ka qaadanaysa xukuumadda uu hogaamiyo kaasi oo ku saleysan isku soo dhoweynta aragtida kala duwan iyo fulinta heshiiska doorashada ee horey ala ansixiyey sidii loogu midoobi lahaa marxaladda muhiimka u ah geedi socodka siyaasadda dalka shirkan oo ka dhacaya magaalada garowe sida qorshe uu yahay cilaamiyeyna madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa waxaa lagu wadaa siyaasiyiinta qaarna waxay sheegayaan in shirkaasi kasoo bixi karaan qodobadii ugu dambeeyay iyaguna beesha caalamka ay sheegeen shirkaasi inay soo dhaweynayaan xalka iyo weliba madaxda dowladda federaalk soomaaliya laga dalbaday in tanaasul ay u sameeyaan maadaama maamul goboleedyadii dalkii ay maamul yihiin ayna hoos tagaan dowladda dhexe ee soomaaliya uu hogaamiyo maxamed cabdulaahi farmaajo maamulka puntland ayaa soo dhaweeyay shirka ku dhawaaqay in madaxweynaha dalka xilli ay dalbadeen in shirka lagu qabto magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya war ka soo baxay maamulka puntland uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni ayaa waxay soo dhaweeyeen shirka shan iyo tobanka bisha lagu qabanayo magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland xilli ay soo dhaweeyeen shirka uu ku dhawaaqay maxamed cabdulaahi farmaajo inkastoo aan lagala tashan garowe in lagu qabto maadaama uu dhammaaday muddoxileedka hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalk soomaaliya waxayna tixgelinaynaa aan la talinaynaa in shirka lagu qabto magaalada muqdisho ayna kasoo qaybgalaan saamilyada siyaasadeed iyo weliba beesha caalamka ayaa lagu yiri war qoraal oo kasoo baxay maamulka puntland si kastaba maamulka puntland ayaa madaxweyne farmaajo ka biyadiiday in shirka uu ka dhaco magaalada garowe caasimada maamulka puntland ee xarunta gobolka nugaal kaasoo la sheegay in maxamed cabdulaahi farmaajo uu shir ku qabto magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya shirkan ayaa waxaa looga arinsan doonaa xaalada siyaasadeed dalka wajahayo iyo qaabka loo wajahayo qaabka loo wajahayo doorashooyinka dalka oo la filayo in soomaaliya ay ka dhacdo doorasho lisu ogol yahay golaha ammaanka qaramada midoobey ayaa soo dhaweeyey shirka u dhexeeya madaxweynaha soomaaliya baaqna loo dilo madaxda soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka baaqna loo dilay madaxda ku sharaysa magaalada garowe xilli maxamed cabdulaahi farmaajo uu shalay xalay warqad uu soo saaro ku sheegay in shir kale dib laisugu yeeraya madaxda dowlad goboleedyada dalka iyo gobolka banaadir kaasi oo ka dhacaya magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland shan iyo tobanka bisha februaayo ee sanadka laba kun labaatan iyo kow golaha ammaanka qaramada midoobey ayaa soo dhaweeyey shirka madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo oo ku baaqay in bartamaha bishan ay madaxda dowlada federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada isugu yimaadaan magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland warbixin qoraal oo ay soo saartay golahani ayaa waxaa lagu sheegay in golaha uu soo dhaweynayo wadahadalada cusub ee loogu baaqay shan iyo tobanka februaayo warbixinta ayaa sidoo kale loogu baaqay hogaamiyaasha soomaaliya in dib ay u bilaawaan wadaxaajoodkooda islamarkaana ay wada shaqeeyaan danaha shacabka soomaaliyeed ay ka heshiyeen si dalka uga dhicile doorasho lagu wada dhan yahay golahu ayaa go-aamiyey ama go-aano ka qaatay kadib markii uu warbixin ku saabsan xaaladda soomaaliya uu ka dhageystay wakiilka gaarka xeryaha guud ee qaramada midoobey soomaaliya james wan go-aankan golaha qaramada midoobey ammaanka waa golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa kasoo baxay saacadaha uun kadib markii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu soo jeediyey in shan iyo tobanka bisha februaayo ayaan kudi jirnay sanadka laba kun labaatan shirka loo qabto magaalada garowe caasimada maamulka puntland shirkaas uu sheegay inuu dhammaystir u noqonayo heshiiska doorashooyinka toddobiyo tobankii sebtembar ee laba kun labaatan lagu gaaray magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya muddo xilhaynta madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo afar sano ay ahayd ayaa ku ekeyd sideedda bisha februaayo ee sanadka laba kun labaatan oo ayd maalinimada isniinta mucaaradka ayaa waxay sheegay inaysan madaxweynaha aqoonsanayn dowladuna dowladiisa waxay sheegtay in madaxweynaha xilka hayn doono ilaa inta laga doonayo maamul cusub siyaasiyiinta taageersan farmaajo ayaa ku doodaya inay weli tahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in inta laga helayo shakhsiga xilkiisa loo doorto oo waa si rasmi a jagada kala wareega maxamed cabdulaahi farmaajo oo haatan ku fadhiya kursi madaxweynaha kaasi oo wakhtigiisa ugu dhammaaday sideeda februaayo sanadka oo ku beegneed maalinimada isliinta waxay xiganayaan xeer labada gole ee baarlamaanka wadajir u ansixiyeen bishii sebtembar kaasoo dhigayeen hay-adaha dastuuriga ee dowladda ay xilkooda sii hayn doonaan ilaa inta laga helayo hay-ado kaloo bedelo beesha caalamka ayaa madaxda soomaaliya ku boorisay inay sii wadaan wadaxaajoodada dalka loogu gaarayo hanaanka doorashada si loo hirgeliyo heshiiskii ee isku wada raacsan yahay arrimahan kale ayaa kusoo beegnaya xilli dhowaan fashil uu kusoo dhammaaday shir dhowr maalmood ka socday magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug halkaasoo madaxda soomaaliya ay uga hadleen qaabka ay doorasho dalka uga dhici lahayd balse arrintaas ayaa laga ayaa la isku mari waayay inkastoo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu soo jeediyey in shir cusub lagu qabto magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland haddaba maamulka puntland ayaa dhankiis sheegay inuu ku talina in shirkaas lagu qabto magaalada muqdisho islamarkaana ay kasoo qayb galaan waa saamileyda siyaasadeed ee beesha caalamka si shirka u noqdo mid si maldahan looga wada qaato qoraal kasoo waa qoraal facebook ay soo dhigeen maamulka puntland ayaa lagu sheegay in dowladdu ay soo dhaweyneyso shirka waa maamulka puntland ay soo dhaweynayso shirka afari waa shan iyo tobanka bishan febraayo sanadka laba kun labaatan iyo kow uu ku dhawaaqay maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka kaasi oo looga arinsanaya arrimaha doorashooyinka dalka iyo weliba xaalka dowladda soomaaliya iyo doorashooyinka dalka halka ay marayaan dowlad goboleedka puntland ayaa waxay soo dhaweyneysaa shirka loogu baaqay shan iyo tobanka febraayo inkastoo aan laga talin in garowe lagu qabto maadaama uu dhammaaday muddo xileedka hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalk soomaaliya waxayna ku talinaysaa in shirka lagu qabto magaalada muqdisho ayna kasoo qaybgalaan saamileyda siyaasadeed iyo weliba beesha caalamka si kastaba maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka ayaa shan iyo tobanka bisha febraayo ee sanadka laba kun labaatan iyo kow waxauu shir isugu yeeray madaxda dowlad goboleedyada dalka ka jira iyo weliba gobolka banaadir kaasoo ugu baaqay in shirka shan iyo tobanka bishan uu ka furmaya magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland xilli garowe uu hogaamiyo saciid cabdulaahi deni dhankooda ay sheegeen in shirkaasi loogu qaban doono magaalada muqdisho halkaasi ayaa waxay kasoo bixi kartaa waawaan udhexeysa labada madaxweyne ee soomaaliya iyo weliba maamulka puntland kaasoo isku khilaafay haddana in shirka lagu kala qabto magaalooyinka muqdisho iyo garowe ee laga kala arimiyo dowlada federaalk soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo hadalkiisa ayaa waxaa kusoo aadaya iyadoo maamulka jubbaland ay weli war kasoo saarin shirka lagu qabanayo magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland booliska soomaaliya ayaa qarxiyey miino la dhigay aaga garoonka injineer yariisow ee magaalada muqdisho faysal cabdi faarax ayaa faahfaahinta warkan haya waxaa xalay inta badan degmooyinka gobolka banaadir laga maqlay jug aada u culus taasi oo ahayd qarax warar kala duwan ayaana kasoo baxaya qaraxaasi oo ka dhacay magaalada muqdisho qaraxan ayaa waxaa la sheegay inuu ahaa miino jawaan laga soo buuxiyey oo la dhigay afaafka hore ee garoonka kubadda cagta injineer yariisow stadium ee gudaha degmada cabdicasiis ee gobolkani banaadir wararka naga soo gaaraya degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir ayaa waxa ay sheegayaan in laamaha amniga dowladda gaar ahaana ciidamada booliiska ay qarxiyeen miinooyin lasoo dhigay garoonka injineer yariisow stadium ee magaalada muqdisho saraakiil ka tirsan ciidamada booliiska dowladda soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in dadka shacabka ahi ay kusoo wargeliyeen inay arkeen jawaan ay ka shakiyeen sidaas darteedna ciidamadu ay u kuurgaleen islamarkaasna ay qarxiyeen miinooyin lasoo dhigay garoonka injineer yariso stadium agtiisa iyadoona saraakiishu ay intaasi ku dareen in miinooyinkaasi la doonayay in lagu dhibaateeyo dadka shacabka balse aysan u suurtogelin dadkii soo dhigay garoonka afaafkiisa hore waxaana laamaha amnigu ay sheegeen in aysan jirin wax khasaaro ah oo uu geystay qaraxaasi miinada ahaa islamarkaasna ay ciidamada dowladdu ku guuleysteen in miinooyinkaasi ay qarxiyeen xil fiid ah oo dadku inta badan ay jiifeen ama ay seexanayeenba qaraxan miinooyinka ah ayaa waxa uu kusoo aadayaa xilli muddooyinkii dambe ay magaalada muqdisho ee caasimada dalka wajahaysa weeraro qaraxyo ah oo inta badan ka dhacay gudaha magaalada caasimada muqdisho iyo duleedkeeda kuwaasi oo inta badan ay gulo ka sheegteen dagaalamayaasha al-shabaab oo sheegay inay la beegsadeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya iyo sidoo kale mas-uuliyiin ka tirsan dowladda
aad baa umahadsan tahay wariyeena faysal cabdifaarax ra-iisul wasaaraha dalka ayaa maanta hortegaya sharci dejiyaasha dalka si uu soo bandhigo waxa u qabsoomay boqolkii maalmood ee jirtay xukuumaddiisa xilli laga cabsi qabo ra-iisul wasaaraha dalka in uu baarlamanka weydiisto mudokororsi xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamanka soomaaliya ayaa waxaa laga wadaa in maanta arbaca taariikhduna ay ku beegan tahay tobanka bisha labaad sanadka laba kun labaatan iyo kow ay kulan aan caadi ahayn ku yeeshaan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya kulankan oo maanta ka duwan kulamadii caadiga ah ayaa la filaya inuu hortaga ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble waxaana ajendadiisu yahay hadaljeedinta ra-iisul wasaaraha iyo weliba warbixinta ku saabsan waxqabadkii boqolkii maalmood ay xukuumaddiisa jirtay war saacadii lasoo dhaafay idaacadda simbe ee muqdisho si hoose u sheegtay ama u heshay ayaa waxay sheegayaan ra-iisul wasaare roble oo golaha shacabka la hortegaya laba qorsho oo kale in lagu qabto hanaanka doorashada hal deegaan doorasho iyo weliba liis qaran si loo qabto doorasho qof iyo codan waxaana waa ku lifaaqsan codsi muddo kordhina oo laba sanaha sida la sheegay inuu doonayo maxamed xuseen roble ra-iisul wasaaraha dalka xildhibaano ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya ayaa shalay kulan ay ku yeesheen magaalada muqdisho waxay ku dhawaaqeen khudbad badbaadada qaranka loo yaqaana iyadoo ay sheegay in ay ka hortagayaan qorsho ay damacsan tahay ama uu damacsan yahay ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble isniinta toddobaadkan ayaa qorsho aan ra-iisul wasaaraha uu ka hortaga golaha shacabka balse xildhibaanada diidan iyagoo sheegay inay tahay in fursad la siiyo waa inay soo akhristaan warbixin loo qeybiyey oo ku saabsan waxqabadkii boqolka maalmood ee xukuumaddiisa iyadoo xildhibaanada baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk soomaaliya la siiyey dalbadayna afartan iyo sideed saacadood kuwaasoo ku siman laba maalmood oo ay sheegeen in ay kusoo qabsan doonaan kuna soo akhrisan doonaan qaabka sida ay wax u wada iyo weliba waxa uu soo gudbiyey iyo waxqabadka boqolkii maalmood ee jirtay xukuumadda maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dalka madaxda dalka ayaa laga dalbaday in dalkan ay doorasho u dareeriyaan iyadoo si waqti kale uusan uga lumin shacabka soomaaliyeed ee doonaya in dalka uu isbedelo doorashan ay ka dhacdo siyaasiyiinta ayaa sida kalena siyaasiyiinta ayaa ayaan darro ku tilmaamay in dowlado shisheeye ay gacanta ku hayaan doorashooyinka dalka qaar ka mid ah siyaasiyiinta dalka ayaa sheegay inay aqbaleen in doorasho dalka ay ku xidhnaato fargelin waa inay u xayirnaato faragelin iyo weliba rag faraku-tiris ah oo amar ka qaato dowlado shisheeye maalmihii u dambeeyey waxaa soomaaliya wajahayay qaab iyo weliba si ay doonayso dowladaha shisheeye oo la sheegay in ay faragelin toosa iyo tu qaawanba ay ku hayaan dowladda soomaaliya iyo weliba arrimaha doorashooyinka dalka madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland ayaa la sheegay in ay si gaara uga hadlayaan ama ku hadlayaan codka dowlado shisheeye maadaama la sheegay inay soo adeegsadeen doorashooyinka dalka ayaa waxay wajahayaan meelo ay ugu xasaasanaa iyagoo maraya waxaana shirar walba oo la qabtay lagu soo guuldaraystaa in laga soo gaaro qodobo wax koola kaasoo ay yeelanayaan madaxda ugu sareysa dalka ugu horeeya maxamed cabdulaahi farmaajo siyaasiyiinta qaar ayaa dhaliishan maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dalka iyagoona ugu soo horjeeda qaabka uu wax u wado waxaa la sheegay in madaxweyneyaasha looga kala arrimiyo kismaayo garowe puntland iyo jubbaland saciid cabdulaahi deni iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe ay cadaadinayaan beesha caalamka kuwaasoo doonaya in wax kasta oo kasoo go-o madaxda dowladda dhexe farmaajoiyo roobla uga horeeyaan inaysan ka aqbalin maadaama ay doonayaan in dalkan ay dibdhac u gaarsiiyaan waa sida ay damacsan yihiin waa sida ay sheegayaan mucaaradka dowladda dhexe ee soomaaliya cusmaan dheere oo ah wasiirkii hore ee dib u heshiisiinta maamulka galmudug haatan ah hogaamiyana gudoomiyaha ahna gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo barwaaqada oo la hadlay idaacadda simbe ee muqdisho ayaa waxa uu horeyn dowladda soomaaliya ka dalbaday in dalkan ay doorashada u dareeriso si waqti kale loogu lumin shacabka soomaaliyeed xilli siyaasiyiinta dalka uu sheegay in sida kale waxa uu sheegay inay adyaandaro tahay in dowlado shisheeye ay gacanta ku hayaan doorashooyinka dalka iyadoo dowladan ay dad fara ku tiraysa ay habacsanaanta iyo weliba dibudhaca doorashooyinka dalka ay gacanta ku hayaan siyaasiyiin fara ku tiraysa oo la jeedo mid uga murashaxiinta iyo weliba mucaaradka dowladda dhexe sida aadka u dhashi waa sida aadka u dhaliishan oo ay uga horeeyaan labada madaxweyne ee kismaayo garowga kalaarimiya
waa waxaa lagu sheegay beesha caalamka ayaga qoladaasa hadda loo malay doonaa inay go-aano qaadan doonaan oo ayaga hadda soomaalida xalligooda sidata marka waana nasiibdarro soomaaliya marba mahaysata oo soomaalidu ayagoo hal jiijiideene waxay ugu fiican tahay soomaalida iyagu inay hal gaaraan laakiin mar walba inay wax loo yeesho sida carruurtii waa nasiib darro ummadda soomaaliyeed runtii haysata oo laga xishooda weeye marka anugu waxaan leeyahay si kastaba ha ahaatee in degdeg wax la isugu dayo oo waqti aan dheerayn in inta laysu yimaado arrintaan xal laga gaaro soomaalida hore soo doorasho la qabto sidaas wax maarata ay ku dhantaan fariinta aan marinayna waxa weeye dalka soomaaliya dad badan u ka dhexeeya oo shacbi badan oo dagaalka baliya ka badan waxa waxaa weeye ma loo baahna in dad shaksiyaaba lagu xiraado mana la aqbali karo waxaan leenahay arinta waa in maaragtay ummadda soomaaliyeed gacanteeda lagu soo celiyaa waa in danaha gaarka la iska daayaa danaha reeraha iyo danaha gaarka inta waa in meesha ka baxaan waa in qaranka soomaaliya dantiisa la eegaa xukuumadda hadda madaxweyne furmaan ka warreeya waxaan leenahay waa inay la yimaadaan farsamo fiican oo waayeelnimaa oo maar dulqaada inay la yimaadaan oo arrinta ku furaya taas waa qodob qodobka labaad dadka mataqaana musharaxiinta nimanka le inay fahmaan ayaga keligood siyaasiyiinna maahan maaragtay waxa ay adigu hadda soo karsanayaan ay leeyihiin mar walbaba leeyihiin tan haddaan la yidhi balaaga dhacaysa dee maaha waddanka waa loo siman yahay waa inay iyaguna la yimaad wax aan waddanka uga daraynin waa inay la yimaadaan oo fikirkaas inay la yimaadaan dowlad goboleedyadu inay fogeeyaan barnaamijka waa dal fiican ka qaataan ayadana loo baahan yahay ummadda soomaaliyeed danaheeda inay u ilaashato oo shaksiyaadka soomaalida ah oo iyaga rabta ku kacsanaya oo mar walba iyagu isfiirsanaysa kursi isku gaaraan keliya ka fakaraya ina la daba fadhiisana dadka soomaaliyeed inay la yimaadaan oo waxgaradkaa oo nuuc walbala inay la yimaadaan talo dadkaas looga xoroobayo oo qof kasta farta lagu fiiqayo oo waxgaranayo oo laga laga midoobo iyadoon qabi halna fiirinaynin ayaa loo baahaya marka soomaaliyana soomaaliyana waxaan rajeynaya insha allah in dadka soomaaliyeed hadda ku arka waxa socda
si kastaba hadalka gudoomiyaha xisbiga cadaaladda iyo barwaaqada cismaan dheere ahna wasiirkii hore ee dib heshiisiinta maamulka galmudug ayaa waxaa kusoo aadayaa iyado khilaaf horle uu soo kala dhexgalay dowladda dhexe soomaaliya iyo mucaaradka iyo maamulada qaar kuwaasoo kale ah madaxweyne saciid cabdulaahi dini iyo axmed maxamed islaam axmed madoobe iyagoo isku khilaafsan qaabka uu doorashada dalka u wado madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo dhowaan ayay ahayd markii shir madaxda dowladda iyo weliba dowlad goboleedyada dalka uga dhacay magaalada dhuusamareeb ee xarinta dowlad goboleedka galmudug kaasi oo kusoo dhammaaday is afgaran waay weliba fashilna uu kusoo dhamaaday taasi oo dowladda federaalk soomaaliya lagu eedeeyay in shirkaasi ka dambeysay xilli madaxweynaha jubbaland dhinaciisa uu eedda ka qaatay dhinaca kale xildhibaano ku dhow sagaashan iyo shan xildhibaan oo shalay oo ka tirsanaa labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo shalay kulan ku yeeshay magaalada muqdisho ay sheegeen in aysan marnaba aqbalin qaabka dowladda federaalk soomaaliya ay wax u wado iyo weliba sida ay doorashooyinka dalka u qaabilaysay madaxweynaha maxamed cabdulaahi farmaajo inuu yahay kursiga haatan uu ku fadhiyo mid sharci dar ah guud ahaan dhegeystayaal waa halkaas ku dhan warkaas waxaa kala socoteen raadiyaha simba warka waxaa soo saaray anigo anas maxamed soman ah alfa farsameynaya cidda warka iyagu seegdib waxay uga daalacan karaan simba news nabadgelya
اهلا وسهلا سهلا warniyo goormaa timid dibiddanba kugu ogaay انا شلي امد shal maa timid Ah.
alxamdulilah مرقى حلي راديا دار haye وحنا مغلا سيمبا ما وريجها سيمبا سيمبا ذا محاولية idaacad buu waaye siinba aliira magaceeda سيمبا اللي واحد saca codkeeda laga ka saaweyni kara Sasa Simba nakuja.
raadiyo simba waa idaacad islaamkii ummadaas u dhaxayso ujeeddada guud iyo abbaartay ku shaqaysana waa astaan nabadeed radiyo simba ambaqaadka hawsha bulshaday u adeegtaa waa aslax qarameed oo akhbaaraadka adduunka ay aad u soo tabisaayo idhehday tabinaysa iyo iibka suuqyada yaalla nooc walbay sharaxdaayo u sheegtaa inta moog bagaashayaalla baqaarkiiyo maqaasiin afka jooga alaabtii ay ku daaday idhahday baahinaysaa irdaha loogu furaayay raadiyo simba ogaada radiyo simba i maqashii i madadaaliya ogeysiisyo muhiimay gaarsiisaa ummadoo dhan ee ruuxii idha u baahdow ha moogaan ha moogaan radiyo simba idaacadda simba waxay ku taallaa daarta alkhaliij kalena xiriir teleefon lambar shan iyo labaatan soddon iyo siddeed labiyo toban ama lixdan iyo shan afartan iyo shan toddobaatan iyo afar Sasa Simba nakuja.
horseed watch and optical horseed woj an optical dharaariba waa dharaar dhacdaba waa maalintee taariikhduna waa dhigaal bulshooy dhambaal baan kuu sidaa dhagaha furo oo imaqal dhambaalkaad noo sidee haddii uu dhaxalgal yahay dhibdhagaha waan kuu furnay dhibcaha basiroo balsheeg waa ruux dhaaya beelayo ka dhaawacan aragtidiyo dhagoolaha aan wax maqal sankiyo dhuuntiyo cunaha dhibaato qofkii ka qabaa dhakhaatiir u gaar ahoo alla aqoon dheeriyo wato siday u dabiibayaan dhaqsaba u daweynayaan dhudiyay lala yaabayoo horseed watch and optical kuu fadhiya dhambaalku ku saabsan yahay dhammaan gaadhsiiyii bulshada wixii dhiban ha u tageen horseed watch ma ruux dhaaya beelay oo dhakhaatiirtaasi daweeyo dhaqaaqoo socdo dhex maraya magaaladaad adigu dhaayaha saartay haa odaygii dha kale dhaayaha cad ka furee dhukuwaaya daraad dhakhtarkaasaanu u geynay waa wax loo dhib yareeyey